بsm الlh الرحmn الرحيم alحamdu لlh رb العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlيه وعlى آlه وصaحبه وsلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatanaad ee suuraة الإsrا allah waxa u ihi subxaanه ولqd krmna bني آdم وxmlnaahm fي اlbr والbحr وrزqnaahm min الطyibaat وfضlnaahm عlى kaثiir mman khlqna تfضيla allah waxa u ihi subxaanه وlaqad krmnaa wاllahi laqad krmnaa waanu karaamaynay oo waanu maamuusnay bani aadama ilmo nebi aadam waanu karaamaynay baa allahu yidhi subxaanah wa xamalnaahum waxaananu ku xambaaray fi lberi beriga iyo walbaxri baddaba oo labadaba waxaanu u yeelay gaadiid ay ku maraan warasaqnaahum waanu arsaaqnay baa allau yidhi bani aadamka min aayibaat waxyaabaha wan wanaagsan ee tayibaadka ah ayaanu xaggooda ka arsaaqnay wa fadalnaahum bani aadamka waanu fadilay oo waa sarraysiinay calaa kahiirin in fara badan ayaanu ka fadilay kana sarraysiinay intaa badanoo miman kuwii ka mid ah khalaqnaa aanu abuuray tafdiilan fadilid iyo dheeraadsiin in fara badan oo makhluuqaadkaanu abuuray ka mid ah ayaanu aadamaha ka sarraysiinay oo fadli iyo dheeraad ka siinay bani aadamka alla waxa u ihi yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xus dadkana xasuusi maalintaasoo nadcuu aanu u yeedhayno kulla unaasin dad walba ama ummad kasta aanu u yeedhayno biimaamihim imaamkoodii iyo hoggaankooday ku dayanayeen aanu ugu yeedhayno faman uutiya ruuxa la siiyo kitaabahu kitaabkiisa biyamiinih ruuxa kitaabkiisa midigta laga siiyo fa ulaa'ika kuwaasi ismu ishaaraha jamaca waxaa loogu celiyey manta xagga macnaha ayay jamac ka tahay xagga lafdiga mufrad baha ka noqotee marka lafdiga marka la ictibaariyo dee damiirka mufradkaa u noqonaya kitaabahu biyamiinihi xagga macnaha majmuuca marka la fiiriyana ulaa'ika jamaca loo celinayaa alla waxa uu ihi fa ulaa'ika kuwaasi yaqra'uuna waxay akhriyayaan kitaabahum kitaabkooda midigta laga siiyay akhriyayaan walaa yudlamuuna lamana dulmiyayo fatiilan ay miqdaara fatiil laftimireedda xuubka yar ee bartanka ay ka jeexan tahay ku dhereran ayaa fatiil la yidhaah laftimireeddaas marka timirta laga dhammaysto xuubka yar ee khafiifka ah ee dhammaanteed ku wareegsanna waxaa la yidhaha qitmiir daloolka yar ee dhabarkeeda irbad in lagu dalooliyo aada moodo oo ah halka marka la beerayo geedka uu ka soo baxey ay ka biqisho halkaana waxaa la yidhaha daloolkaa yar naqiir saddexdaa shayba qur-aanku wuxuu usoo qaataa tilmaanta yaraanta shayga la yaraynayo waa fatiil iyo qitmiir iyo naqiir intuba laftimireedda ayaa ay ku yaalaan alla waxau yihi waman axadka kaana ahaaday fii haadihi tani dhexdeeda waa adduunyadee acmaa mid indhoolo ah ka adduunyada ku indhala waa acmal basiirati eh waa ka basiiradii qalbigala oo waxaa kala jira camal basar iyo camal basiira marka indhala-aantani tii basarka ee xisiga ahayd indhaha wax lagu arkayo adduunyada looma jeeda e waa basiiradii iyo araggii qalbiga ee xagga iimaanka kaasuu laayahay marka alla waxa uu yidhi waman axadka kaana ahaaday fii haadihi tani dhexdeeda waa adduunyada eh acmaa mid indhala qofka adduunyada ku indhala ah ee macnaha basiirada iyo indhihii qalbiga beelay fa huwa isagu fil aakhirati aakhiro dhexdeedana acmaa waa ka indhala aan badan yahay waaba kasii indhalaa yahay oo acmaada dambe waa afcalu tafdiil macnaha indhala-aantii adduunyada waxaba ka badan tuu aakhiro ku qabo wa adallu waana ka baadinimo badan yahay aakhiro sabiilan xagga wadda ahaan oo mar hadduu adduunyadii ku ambaday kuna indhabeelay ambadka iyo indhala-aanta aakhiro ayaaba kaga darantay adduunyada uu ku qabo alla waxa uu ihi wain kaaduu layaftinuunaka can ladii awxaynaa ilayk wain kaaduu waxa ay ku sigteen intu waa tii mukhafafada ahayd min athaqiila isamkeeduna damiiru shani maxduufa wainhu ay alamru washan waxa arrinka iyo xaalku yahay kaaduu waxay ku sigteen oo kuba dhowaadeen layaftinuunaka inay ku fidneeyaan nebi allow can iladii kii inay kaa fidneeyaan oo kaa jeediyaan awxaynaa anu ku waxyoonay ilayka adiga nebi allow waxay ku sigteenba waxyigii aanu kuu waxyoonay inay kaa fidneeyaan oo xaggiisaba ay kaa leexiyaan litaftariya si aad noogu abuurato calaynaa korkayaga hayrahu kaa ku aan ahayn macnaha qur-aankan kuu waxyoonay wax aan ahayn si aada noogu been abuurato waxaabay ku sigteen inay kaa leexiyaan waxyigaanu kuu waxyoonay wa idan haddaa kolkaa haddii ay ku fidnayn lahaayeen amaba aada nagu abuuran lahayd waxyiga mid aan ahayn wa idan haddii ay ku fidnayn lahaayeen oo aada waafiqi lahayd hee latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliilaa saaxiib ay soo dhowaystaan ayay kaa dhigan lahaayeen allah waxau yihi walowlaa haddii lalaayahay lama le-e yacni haddaanay sidani jiri lahayn way jirtaayo weeyi oo macnuhu waxaa weeyi walowlaa an habbatnaaka haddii aanay jiri lahayn inaanu ku sugnay waanu ku sugnaye macnaha haddii aanaan ku sugi lahayn waanu ku sugnaye laqad kidta waxaad ku sigatayba tarkanu inaad u iilato ilayhim iyaga shay-an qaliilaa ay rukuunan qaliilan wax yar inaad u iilato ayaad ku dhowaatay ha yeeshee kumaad yacni umaad iilan oo dee waanu ku sugnay habbatnaak alla waxau idhi idan haddaa haddaad wax yar u iilan lahayd hee la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati ay dicfa cadaabi alxayaat nolosha cadaabkeeda libin laaban yacnii cadaabka nolosha oo libin laaban ayaanu ku dhadhansiin lahayn wa dicfa almamaati ay wa dicfa cadaabi almamaati iyo dhimashada cadaabkeeda libinlaabkiisa ayaanu ku dhadhansiin lahayn macnaha in yar haddaad u iilan lahayd umaad iilaneh noloshana cadaab libin laaban baanu kugu dhadhansiin lahayn dhimashadana cadaab libin laaban baanu kugu dhadhansiin lahayn oo ka dadka kale ay mudanayaan adiga waa kuu libinlaabi lahayn ilain sidaad uga derajo sarrayso ayaa haddaad dembaabtana cuquubadaadu uga adkaanaysaa ta dadka kale laakiinse may dhicin alla waxau idhi uma laa tajidu dabeed heli maysid yacni haddaad sidaa samayn lahayd cadaab baanu ku dhadhansiin lahayd uma laa tajidu dabeed maad hesheen laka ay linafsik naftaada umaad hesheen nasiiran mid kuu hiiliya oo kuu gargaara calaynaa oo annaka xagga yaga kaaga hiiliya wax cadaabka yaga kaa celiyana maad hesheen oo xagga yaga kaa difaaca allah waxau ihi wain kaaduu layastafizuunak wain kaaduu waxay ku sigteen intani tii horun bay la mid tahay wainhu shaniye oo waa mukhafafo isamkeedii uu maxduuf yahay wain kaaduu wainhu shaniya kaaduu waxay ku sigteen layastafizuunaka inay kaa caydhiyaan nebi allow oo yacni kaa eryaan min alardi arlada waa dhulkii maka ah liyukhrijuuka si ay kaaga bixiyaan minhaa waxa weeyaan xaggeeda si ay kaaga bixiyaan wa idan haddii ay kaa bixiyaan oy taasi dhacdo laa yalbathuuna ma nagaanayaan khilaafaka ay bacdaka adiga dabada khalfakana waa la akhriyey adiga gadaashaada nagaan maayaan ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale kaaba dambayn maayaan hadday kaa saaraan sunnata man qad arsalnaa marka ardada madiinana waa lagu fasiray oo inay madiine kaa saaraan bay dooneen haddayse dhici lahayd kaamay dambeeyeen sunnata man qad arsalnaa qablak ay sanna allaahu ilaahay waa jideeye tabaaraka wa tacaala sunnata man mid yacnii jidkii iyo dariiqadiibaa alla uu jideeyey kaasoo qad arsalnaa aanu diray qablaka adiga hortaa nebi allow oo min rusulinaa rusushayada ah alla waxau yidhi waxaanu jidaynay jidkaanu hore u jidaynay rusushii horeba ay mareen walaa tajidu helina maysid lisunnatinaa jidkayagaa iyo habdhaqankayagaa u heli maysid taxwiilaa wareejin iyo bedelaad cid alle cid doori soo bedesha heli maysid oo habdhaqanka iyo dariiqada ambiyadii hore lagula dhaqmay waxa weeyi dee kuwii bixiyey ambiyadooda ee la dagaalamay in la halaagay markaa macnuhu waxa weeyi kuwan adigana nebi muxamedow ku bixinaya ee kula dagaalamaya halkaanu kuwii hore marina un baanu marinanaa oo iyana waanu halaagaynaa alla waxau ihi aqim oog nebi allow asalaata salaada oog liduluuki shamsi ay waqta duluuki shamsi ay zawaaliha yacni xilliga iyo waktiga cadeedu ay zuulayso yacni marka ay cadeedu zuusho salaadii oog ilaa gasaqi leyli ilaa laga gaadhayo habeenka mugdigiisa wa qur'aana alfajri ay wa aqim oog qur'aana alfajri fajarka ama subaxa salaadiisa oog oo qur'aankan maanta waxaa looga jeedaa bimacna asalaah wa qur'aana alfajri ay wa aqim oog qur'aana alfajri fajarka ama subax subaxdii salaadeeda oog waayo ina qur'aana alfajri fajarkaa salaadiisu kaana waxa uu ahaaday huwa yacni salaada fajarku mashhuudan mid la xaadiro oo malaa'igtu ay ku kulanto oo waxaa ku kulmaya dee malaa'igtii waxa weeyi xalay oo dhan joogtay iyo malaa'igta maanta oo dhan joogi doonta waa kulanka malaa'igtu ay isku beddelayaan salaada subax kadalika salaat lcasri waa waqti shuhuud lmalaa'ika allah waxau ihi wa min alleyli ay wa min bacdi alleyl mintu waa tabciidiyo habeenkii barh ka mid ah fatahajad tuko bihi ay bilqur'aani qur'aanka ku tuko ama fatahajad ku soo jeed bihi bilqur'aani qur'aanka ku soo jeed adoo dee qiyaamkii iyo salaadii ku tukanaya oo lafdiga atahajud oo min alhujuud ah ayaa waxa uu ka mid yahay min aladdaad kelimaadka laba macnoo iska soo horjeeda labadaba tus yacni tilmaame ee tusiya oo annawmu wasahar hurdada iyo soo jeedka labadaba waa lagu idlaaqaa tahajudka waxaana hadda looga jeedaa waa salaadii habeenkee sunnada ahayd qiyaamu lleyl wa min alleyli ay wa min bacdi alleyl habeenkii barh ka mid ah fatahajad tuko ama ku soo jeed bihi ay bilqur'aan qur'aanka ku soo jeedoo ku tuko naafilatan xaal u dheeraad kuu yahay tahajudkaasi laka adiga oo macnaha faralkii uu ka dheeraad yahay ilaan shantii waqti waa la soo sheegay oo liduluuki shamsi ilaa gasaqi leyl waa duhur casar maqrib ilaa cishe wa qur'aana alfajrina waa subxii shantii salaadood ee faralka ahayd markii la tilmaamay ayaa sunnihii habeenkiina loo raaciyey oo sunno la tukado ka ugu fadliga badana salaatu leyl naafilatan xaala kowni tahajudi naafilatan lak xaal uu tahajudkaasi kuu yahay dheeraad yacni kaaga dheeraad oo kuu raacsan dee faraa'idii shanta ahayd casaa an yabcahaka rabbuk casaa wuxuu xaqiiqe ku yahay an yabcahaka inuu ku soo bixiyo rabbuka rabbiga maqaaman meel inuu kaa soo bixiyo ama uu ku joojiyo meel la istaago oo jalaalaynkaoo kale yabcahaka ay yuqiimaka buu odhanaya waxa uu rabbigaa xaqiiqo ku yahay inuu ku soo joojiyo maqaaman maqaam meel laysa soo taago maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyo oo kuwii hore iyo kuwii dambaba ay kugu mahadinayaan oo waxa weeyaan kuugu mahad sheeganayaan wa qul waxaad tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayow adkhilnii igeli mudkhala sidqin ay dukhuula sidqin gelid wanaagsan oo dhaboo xaqah wa akhrijnii ibixi mukhraja sidqin ay khuruuja sidqin bixid wanaagsan oo xaq oo dhaba ibixi marka mukhraj iyo mudkhal waa masaadir bimacna adukhuuli waalkhuruuj ah waxaana jalaalaynku odhanayaa markii la amray hijrada min maka ila almadiina ayay ku soo degtay oo macnuhu waxa uu noqonayaa adkhilnii mudkhala sidqin ilaahow madiine i geli gelitaan wanaagsan oon dheef mooye dhib lahayn wa akhrijnii mukhraja sidqin allahayow makana iga saar yacnii saarid iyo bixitaan wanaagsan oon isaguna dhib iyo dhibaato lahayn wajcal lii waxaanad ii yeeshaa allahayow min ladunka agtaada waxaad iiga yeeshaa sultaanan xujo xujadaasoo nasiiran ay naasiran yacnii ii gargaarto oo cadowga iyo nacabka iiga hiilisa allahayow waxaad agtaada iiga yeeshaa xujo iyo xoog ii gargaaro oo cadowga iiga hiiliya allah waxau idhi waqul waxaad tidhaha nebi allow jaa-a waxa yimid alxaqu xaqii ayaa yimid wazahaqa waxa zuulay oo baaba'ay albaatilu baatilkiibaa baaba'ay oo aslulbaatil waxaa la yidhaha azaa'il waxa zuulayeen sugnaanayn aslulxaqna waa athaabit waxa sugnaanayeen zuulayn sidaasaabay xaq iyo baadil kala yihiin wa qul waxaad tidhaha nebi allow jaa-a waxa yimid alxaqu xaqii ayaa yimid sugnaanayeen zuulayn wazahaqa waxa zuulay oo baaba'ay albaatilu baatilkii ayaa baaba'ay waayo ina albaaila baailku kaana waxa uu ahaaday zahuuqa mid suulitaan badan ama baabi'id iyo waxa weeyaan zuulid badan wanunazilu waxaanu ka soo dejinaynaa min alqur'aan qur'aanka xaggiisa waxaanu ka soo dejinaynaa maa shay baanu ka soo dejinaynaa kaasoo huwa isagu shifaaun caafimaad ah iyo waraxmatun mid naxariis ah oo lilmu'miniina mu'miniinta caafimaad iyo naxariis u ah walaa yaziidu una ziyaadin maayo aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaa khasaaran khasaaro mooye daalimiintu wax kale ka dheefi maayaan alla waxau idhi waidaa ancamnaa markaanu u nicmayno cala alinsaan insaankii markaanu u nicmayno acrada wuu jeedsanayaa wana'aa waanu fogaanayaa bijaanibih dhinaciisa ayuu la dheeraanaya oo uu isdadbayaa mar alla marka loo nicmeeyo aayar intuu ilaahay u soo dhowaado ka mahadniqi maayee waa jeedsanayaa waanu fogaanayaa waidaa massahu marka uu insaankii taabtana asharu sharkii marka uu taabtana kaana waxa uu ahaanayaa insaankii ya-uusan mid quus badan oo rajadiiba dhigaya oo quus waxa weeyaan isugu baxaya qul waxaad tidhaha nebi allow kullun mid wal oo naga mida aniga annaka iyo idinka yacnii kuwan gaaladee ku diiday markaad la hadlayso waxaad ku tidhaahdaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow kullun mid waloo inaga mid ah annaga iyo idinkaba yacmal waa camal falayaa calaa shaakilatih ay calaa ariiqatihi calaa ariiqatihi wa madhabih mid walba dariiqadiis iyo diintiisuu ku camal falayaa ku dheh walakum diinukum waliya diin farabbukum rabbigiin ayaa aclamu u cilmi badan biman axadka huwa isaguba ahdaa ugu hanuun badan sabiilan xagga waddada iyo jidka waxaad ku tidhaahdaa waa tahdiid iyo goodi iyo hanjabaade nin walowba dariiqadaada ku camal fal ilaahay baa og cidda saxda ah nin walbana wuxuu mutay marinaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan aynu akrinay masaa'il muhiim ah waxaa ka mid a takriimu linsaan sharfidda ilaahay aadamaha uu sharfay ee makhluuqaadka tirada badan ee alla abuuray dad iyo duunyaba inuu makhluuqan bani aadamka makhluuqaadka kale ka sarraysiiyo uu ka fadilay ayaa ilaahay ku tilmaamay aayaadkan oo alla waxau yihi walaqad karamnaa bani aadam ilma nebi aadam tafiirtii aadam waanu karaamayno waanu sharafnay sharfidda la sharfay waxaa ka mid ah karamahum bilcaql caqliga ilaahay waa ku karaameeyey oo garaadka iyo garashada ay xoolaha kaga soocan yihiin dee waa karaamayn ilaahay uu karaameeyey waxaa lagu sharfay binudqi dhawaaqa oo hadalka ay ku caddaynayaan calooshooda waxa ku jira waa takriim ay kaga duwan yihiin waxa weeyaan dee ancaamta iyo xoolaha alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan ilaahay markuu tirinaayay nicamta uu ku galladaystay addoommadiisa waxa uu ku daray callamahu lbayaan waxa ilaahay aadamihii iyo insaankii uu baray caddaynta inuu caddeeyo waxa calooshiisa ku jiro carabkiisa uu ku cabiro bal ka waran haddaan hadalba kaa soo baxayn sow dhibaato may ahaateen hadalka aada hadlayso wax iska caadi un ha u arkin waa aayad weyn oo waantow iyo waxqaadasho mudan waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala insaanka bani aadamka ku fadilay biictidaali alkhalqi wa istiqaamatih abuurkiisa qumaatigaee toosan ee quman een qallooca lahayn laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ilaahay waxau idhi insaanka waxaan ku abuuray toosinta ugu quruxda badan waa makhluuqa makhluuqaadka ugu qurxoon beerka kuma siqaysid sida xayawaanaadka afarta adinba dhulka ma dhigaysid oo ma foorartid sida xoolaha laakiin qumaatigaasaad u taagantao labada lugoodna waad ku socotaa gacmahaagiina waxbaad ku qabsanaysaa waa karaamo iyo tafdiil aada dheer tahay makhluuqaadka kale waxaa takriimka ka mid ah wa xamalnaahum fi lberi waalbaxri warasaqnaahum min aayibaat ilaahay waxau ihi bediya berriba waanu ku qaadnay oo berrigii gaadiid ay fuulaan ayaanu u yeelay baddiina gaadiid ay ku maraan oy kaga tallaabaan oo doonyo iyo maraakiiba ayaanu u abuuray waa nooc takriim ah wa jacala lakum min alfulki waalancaami maa tarkabuun ilaahay wuxuu idinka yeelay doonyaha iyo nimcoolayda waxaad fuushaan oo gaadiid ka dhigataan wa rasaqnaahum min aayibaat waxaanu ka arsaaqnay ba allow yidhi aadamihii ayibaadkiiyo waxyaabaha oo wanaagsan oo biyo iyo baadba waxaa ilaahay arlada inoo dhigay ee aynu ku nool lahay wa fadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila ilaahay waxau ihi in fara badan oo makhluuqaadkaanu abuuray ka mid ah waanu ka fadilnay oo waa ka sarraysiinay aadamaha waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mashhad min mashaahidi yowmi alqiyaama muuqaal ka mid a muuqaalada qiyaame si aynu u xasuusanno oo maalintaa loogu diyaargaroobo ilaahay waxau ihi yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum walaa yudlamuuna fatiila waxau rabbi yidhi waxaad xustaa nebi allow dadkana aada xasuusisaa maalintaa dadkoo dhan qolo walba loo baaqaye loo yeedhayo iyadoo loogu yeedhayo imaamkoodii dabadeed dadkii waa qaybsamayaane kuwa kitaabkooda midigta ku qaatay kuwaas dee kitaabkoodii waa akhriyayaan qiraa'ata suruurin wa faraxin wa sacaada akhrin farxad iyo guul iyo wanaag uu ku dheehan yahay walaa yudlamuuna fatiila waxay wanaag iyo khayr kasbadeenna xuubkaa yaree laftimireedka wax leeg wax ka weyn iska badaaye laga duudsii maayo o laga dulmihi maayo alimaam tafaasiir dhowraa lagu fasiray kulla unaasin biimaamihim waxaa lagu fasiray imaamka in looga jeedo kitaabu acmaalihim kitaabkii camalkoodu uu ku qoraa ee lagu diiwaangeliyey waa lagu fasiray oo waxaa imaamka in kitaab looga jeeda qariinada caddaynaysa waa aayadda lafteeda oo waxaa ka dambeeya faman uutiya kitaabahu biyamiinih ninka kitaabkiisii midigta laga siiyo kitaabkanna waa diiwaankii camalkiisa lagu qoray ee uu ku yaalay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba waa diiwaanu lcamal marka macnuhu inuu yahay yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim ay bikitaabihim maalinta aanu ummad walba ama koox walba ugu yeedhanno kitaabkii camalkooda shar iyo khayrba wixii ugu yaalay loogu yeedhayo ciddii khayr samaysay yaa saaxib alkhayr la siinayo ciddii xumaan samaysana yaa saaxib ashar sharkii inta loogu baaqo diiwaankoodii camalka xun gacanta laga saarayo waxaa kaloo macnahaa sii xoojinaya hadalka allaahuu yidhi wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin oo aayaddaasi waxay caddaynaysaa lafdiga imaam kitaabulcamal in lagu idlaaqo oo alla waxau yihi wa kulla shayin axsaynaah wax walba waa koobnay halkeenu ku koobnay fii imaamin mubiin ay fii kitaabin mubiin kitaab cad oo waxa weeyaan lagu qoray waxay sameeyeen ayaanu ku koobnay kaasi waa tafsiir tafsiirka labaad waa in la yidhaahdo imaamka waxa looga jeedaa nebigoodii loo soo diray oo ummad walba waxa loogu yeedhayaa nebigoodii markaasaa halkaa inta lasoo tubo nebigoodii oo la jooga la kala xukumaya oo la xisaabinaya taana waxaa xoojinaya hadalka alla uu yihi walikulli ummati rasuul faida jaa rasuuluhum qudiya baynahum bilqisti wahum laa yudlamuun ummad kasta waxaa u sugnaaday rasuul loo diray rasuulkeedu marka uu yimaado ummaddaas marka rasuulkoodu uu yimaado maxsharkii qiyaame qudiya baynahum bilqist cadaalad baa lagu kala xukumayaa wahum laa yudlamuun iyadoon la dulmiyey marka macnuhu waxa uu noqonayaa yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim maalinta ummad walba imaamkoodii nebigoodii loo diray ahaa loogu yeedhayo si loo xisaabiyo kaasina waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray in imaamka looga jeedo kullu man yuqtadaa bihi sawaan fi shari aw fi lkhayr cid kastoo hoggaan lagu daydo ahaa ama sharha lagaga daydo ama khayr oo markaa la leeyahay ummad walba horjoogaheedii ay ku dayeen see hormoodka u ahaa ayaa loogu yeedhayaa oo ay ku daba faylasaa oo horkacaya marka la xisaabinayo ibnu kaiir waxa uu tafsiirkiisa ku leeyahay aayaddaa markuu fasiraayo yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim waxa uu yidhi wa qaala bacdu salaf hada akbaru sharafin liasxaabi alxadiid lianna imaamahum annabiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa ibnu kaiir tafsiirkiisa uu ku yidhi aayaddaa markuu fasiraayey waxa dadkii hore wanaagsanaa barhkood ay yidhaahdeen aayaddani waa sharafta ugu weyn ee ahlulxadiidka u soo hoyatay waayo imaamkooda hormoodkay ku daydaan waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fahani-an lahum waa sharaf iyo fadli ay dadka kala dheer yihiin waa dadka ahlulxadiidka ah ee xadiidka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ku mashquulsan ku camalfalkiisa iyo sunnadiisa inay ku sugnaadaan iyo inay u adeegaan oo u khidmeeyaan sunnata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kuwa cumrigooda iyo wakhtigoodaba ku qaatay xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam siday ugu adeegi lahaayeen ee saxiixiisa iyo saqiimkiisa u kala saari lahaayeen ee ugu camalfali lahaayeen wixii nebi moxamed ku sugnaaday ka sugnaadee ka yimid ee ay dariiqiisa iyo hadigiisa ugu hanuuni lahaayeen culimmaduna waxay yidhahdeen ahlulxadiid marka la tilmaamayo waxa ugu horeeye mudnaanta koowaad lihi waa dadka xadiidka u khidmeeya ee waxa weeyaan cumrigooda ku qaatay khidmada sunnada ee saxiixeeda iyo saqiimkeeda kala saaraya ee ahlulxadiid ama muxadisiinta la yidhaahdo waa cidda ugu horreysa soo gelaysa marka la yidhaha ahlulxadiid laakiin iyaga gaarkuma aha qof kasta oo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ku camal fala oo sunnadii nebiga ku sugan oo dariiqii rasuulka qaaday nasiibkiisuu ku leeyahy waxaa kaloo ka mid ah aayaadkani masaa'ilka ay ka warrameen muxaawalaatu lmushrikiina fitnat annabiyi sala allahu calayhi wasalam can dacwatih waxay gaaladii mushrikiinta ahaa isku dayeen oo xaawileen inay nebiga dacwadiisa ka fidneeyaan oo hadyiga iyo tawxiidka ay ka jeediyaan iyo qur-aanka laakiin kumay guulaysan ilaahay baa sugay nebigiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam fidnadoodana ka fogeeyey sharkood iyo balaayadoodana ka badbaadiyey alla waxa uhi wain kaaduu layaftinuunaka can اladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila waxay ku sigteen inay kaa fidneeyaan qur-aankaan kuu waxyoonay si aad waxaan qur-aanka ahayn oo kale noola aad ula timaadood u been abuurato oo ay saaxiibkaaga yeeshaan waxay ku yidhaahdeen nagadaa qur-aankani aalihadayadii iyo asnaamtayadii caayayeen afka ka dhigayn ee ku kala nookeen taasay ka dalbadeen kamana yeelin ilaahayna waxau ihi qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'an ati biqur'aanin gayri hada aw badilhu qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay waxay yidhaahdeen kuwii aan liqahayaga iyo la kulankayaga aan rajaynayn ama aan ka cabsanayni waxay yidhaahdeen noola kaalay qur'aan aan kan ahayn kan qur'aan aan ahayn oo kale nookeen kan ma rabne eh ama naga bedel markaasaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi wax aniga ii suurtagal oo ii cunabo suu yani iiba bannaan ma aha anigu inaan agtayda waxaan doono ka dooriyo on ka bedelo in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay anigu ma raacayo waxa la ii waxyooday mooyaane wax kala raaci maayo ma suurowdo markaa inaan la imaado waxaan alla ii waxyoon alla waxau ihi walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila ida laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira ilaahay waxau yidhi subxaanah haddaanaan ku sugi lahayn nebi allow oo annakoo aanaan kugu sugin xaqa dee waxaad ku sigatay inaad u iilato wax yar markaa haddii aanaan ku sugi lahayn dee waad u iilan lahayd laakiin waa ku sugnay umanaad iilan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar waa laynoo diiday dalamada iyo daalimiinta xaggooda in loo iisho si aan cadaabi noo taaban ilaahay waxa uu yidhi idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira haddii aad nebi moxamedow u iilan lahayd waxaanu ku dhadhansiin lahayd cadaabka nolosha iyo cadaabka dhimashada oo labaduba ay libinlaab yihiin maxaa loo libinlaabayaa waayo adoo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam dee maqaamkaagu wuu sarreeyaa qofka maqaamka sara lihi hadduu qaldamona qaladkiisu ka dadka kale waa ka wen yahay cuquubadiisuna ka dadka kale waa ka culus tahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala haweenkii nebi moxamed markuu tilmaamayey waxa uu ku yidhi yaa nisaءa annabiyi man yaأti minkuna bifaaxishati mubayinah yudaacaf laha alcadaabu dicfayn haweenkii nebi moxamedow cidda idinka idinka mid ee faaxishiye foolxumo cad la timaada cadaabka waa loo libinlaabayaa maxaa loo yidhi sidaas macnaha haweenka nebi moxamed haweenka kale dee waa ka sharaf badan yihiin hadday qaldamaanna cuquubada lagu yacni iyo tallaabada laga qaadayaa way ka culus tahay ta dadka kale markaa qof walba maqaamka uu dadka kale dheer yahay ayaa abaalkiisa iyo cuquubadiisuna ay dheer tahay markaa sidaa darteed ayaa loo yidhi nebi moxamed haddaad u iilan lahayd waanu kuu libinlaabi lahayn cuquubada laakiin umaad iilan ee waanu ku sugnay oo umaad iilan xaggooda alla waxa uu tilmaamay inay ku dadaalayaan inay arlada ka saaraan laakiin ilaahay iyagana wuxuu u ballan qaaday waida laa yalbasuuna khilaafaka ilaa qaliila hadday maka kaa saaraan dabadaa ku nagaan maayaan nabadgelyo in yar mooye wax badan ku nagaan maayaan wa sadaqa allah ilaahay run buu sheegay oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markay maka ka saareen sanad iyo badh dabadeed waxa dhacday waxa weeyaan khaswadii beder dabadeed madaxyaweyntoodii iyo gaaladii nebi moxamed soo saarta oo abujahal uu ugu horeeyo ayaa halkaa qoorta lagaga guray marka dee nabadgelyo wax fara badan maka kagamay dambeyn muddo kadibna dee makaaba la furtay marka waidan laa yalbathuuna khilaafaka ilaa qaliilan nabadgelyo wakti dheer kagamay dambeyn ee bedidooda madaxyaweyntii waxa weeyaan dembigaas iyo in lasoo bixiyo nebi moxamed ka shaqeeyey way halaagsameen oo beder ayaa qoorta lagaga guray sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina walaa tajidu lisunnatina taxwiila alla wuxuu tilmaamay in dariiqaas u yahay dariiqii rusushii horeba ay mareen waa dariiqa ah ambiyada kuwa looga taag waayey la dagaalama ee bixiya ama saara inuu halaag hanti u yahay marka kuwaaba sidii ambiyada kuwii la dagaalamay loo halaagay ayuunbaa kuwana halaagu uu hanti u yahay habdhaqanka iyo dariiqada alla uu jideeyeyna wax doorin kara ama bedeli kara amaba jiro dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed wuxuu u soo jeediyey tawjiihaad iyo dardaaranno iyo awaamiru siinayo ummadiisuna ay kaga dayanaso waayo ummadda hoggaankeeda marka amar la siiyo dee waxa weeyaan intii kalena waa kaga dayanasaa oo isaga ayay u daba fadhidaa oy ku raacaysaa waxaa la amray salaadihii shanta ahaa aqim isalaata liduluuki shamsi ilaa gasaqi leyli wa qur'aana alfajr ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda allah waxau ihi nebi allow salaada oog waxaanad oogtaa xilliga ay cadeedu zuusho ilaa habeenkii laga gaadhayo waxaa halkaas soo gelaya afar salaadood oo bacda zawaal cadeedu markay zuusho dabadeed waxa soo gelaya waa duhur iyo casar gasaqi leyl mugdiga habeenkii marka la gaadhay gabalku u dhaco ama cadeedu ay dhacdana waxa soo gelaya maqrib iyo cishaa wa qur'aana alfajrina waa salaadii subax salaada subax waxa qur'aan loogu tilmaamay waayo qur'aanku waa rukni ka mida arkaanteeda qiraa'adana waa la dheereeyaa oo salaada subax waxa sunno ah qur'aankeeda in la dheereeyo mar hadday tahay laba ragcadood oo salaada salaadaha ugu gaaban ay tahay qur-aankeeda waa la dheereeyaa marka maadaama qur-aan fara badan lagu tukanayo salaada subax ayaa waxaa lagu magacaabay qur-aankii oo ka mid ah dee arkaantii iyo afcaashii salaada dhexdeeda la samaynayey marka waxaa la yidhaha waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati lkulli qayb salaadii ama jus ka mida la cabiray waa qur-aankaa la akhriyaye dhammaanteed baana loo jeedaa oo salaadii subax oo dhan ah waxaana rabbi uu tilmaamay kaana mashhuuda in salaadaasi ay tahay mid lasoo xaadiro oo malaa'igta rabbi ay soo xaadirto salaada subax oo kuwii xalay oo dhan joogay iyo kuwa maanta oo dhan joogi doona ayaa halkaa ku kulmaya oo isku beddelaya waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa tilmaamay inay malaa'igi dhexdeenna isku keen bedbedelayso labada waqtay isbeddelaanna ay tahay salaada subax iyo salaat lcasri yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu billeyli wa malaa'ikatu binnahaar nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay inay malaa'igtaasi dhexdeenna isku cidhbinayaan oo ay isku bedbedelayaan oo kolba qaybi ay inoo imanayso dabadeed alla wuxuu tilmaamay markii faraa'idda inuu oogo la amray faahfaahinteeda iyo salaad walba wakhtigeeda iyo shuruudaheegana sunnada ayaa nebigu ku caddeeyey sala allahu calayhi wasalam waayo had iyo jeer qur-aanka mujmalkiisa iyo duuduubkiisa waxa faahfaahiyaa waa sunnada nebiga wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dabeed waxaa la faray salaat lleyl wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak casaa an yabcasaka rabuka maqaama maxmuuda allah waxau ihi nebi allow wakhti habeenkii ka mid ah qur-aanka waxa weeyaan ku tuko oo ku soo jeed iyadoo dheeraad ay kuu tahay casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda ilaahay wuxuu u ballanqaado uu yidhi waxa xaqiiqo ah rabbigaa inuu ku soo saarayuu ku soo joojinayo maqaam kuwii hore iyo kuwii dambeba ay kugu mahadiyaan wanaagga aada u samayso maqaamkaasi waa maqaamu shafaacati alcudmaa waa ergada weyn ee maalinta qiyaame nebigu uu qaadayo maqaamkaa shafaacadiiyo ergadaa weyn weeyaan maqaama maxmuuda waayo ummadihii hore iyo kuwii dambeba waa ku mahadinayaan maqaamka shafaacaduna waxa weeyi marka ummadihii iyo khalqigii lasoo saaro ee bankii qiyaame laysugu yimaado ee qiyaamka iyo taagnaantu ay ku dheeraato khalqiga bacadka iyo cadeedda ay tuban yihiine ay taagan yihiin ayaa dadkii waxay odhanayaan sidani si maahee kurbadii iyo dhibkii waa inagu batee ambiyada ilaahay inoogu taga si ay ilaahay inoogu ergeeyaan hayna kala xukumo oo meesha aynu ka dhaqaaqno nin walba wuxuu muto eh dabadeed ambiyadii ayay mid mid ugu tegayaan khalqigii aadam nuux muuse ciisa yacni ambiyadii oo dhan ayay isu marayaan nebi walba waa cudurdaaranaya oo waa ka cabsanaya oo wuxuu odhanaya anigu maanta taa kuma dhaco waayo ina rabbii qad gadiba alyawma gadaban lam yaqdab qablahu milah walan yaqdaba bacdahu milah waayo wuxuu odhanayaa nebi walba rabbigay maanta wuxuu cadhoodee cadho aanu weligii taasoo kale u cadhoon hore dibna aanu taasoo kale u cadhoon doonin nafsii nafsi taydaan u baqayaa taydaan u baqayaa nebi moxamed markay soo gaadhaan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ayuu u saro kacaya u odhanaya ana laha tani waa taydii alla ii ballan qaaday dabeed rasuulku sala allahu alayhi wasalam carshiga hoostiisa ayuu sujuud dhacaya markaasuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ammaanayaa oo ilaahay wuxuu u furayaa maxaamid iyo ammaano aanu hore ugu furin ayaa ilaahay nebi moxamed u furaya uu alle ku ammaanaya markuu dhammeeyo ayaa alla wuxuu ku odhanayaa yaa muxamed irfac ra'sak sal tucطa washfac tushafac waxaa alla ku odhanayaa muxamedow madaxaaga kor u qaad waxaa doontana weydiiso waa lagu siinayaa maanta ergee ergadaadu waa maqbuul oo waa la aqbalaya oo lagugu celin maaye markaasuu dadkii u ergeynaya marka maqaamkaas maxmuudkii waa maqaamu shafaacati alcudmaa waa maqaamka ambiyadii oo dhammi ay ka waabteen ay ku dhici waayeen ee isagu u saro kacay ilaahay baa u ballan qaaday tabaaraka wa tacaala dabadeed ilaahay nebi moxamed wuxuu amray inuu ku ducaysto rabbi adkhilnii mudkhala sidqin waakhrijnii mukhraja sidqin wajcalnii min ladunka min ladunka sulطaana nasiira allahayow igeli gelitaan wanaagsan ina bixi bixitaan wanaagsan marka maka iyo madiina ayaa lagu fasiray waana sida ibnu jariir aabari uu rajaxayo iyo aimo badani si caamana waa lagu fasiray oo meel kastooo aan gelayo iyo meel kastoon ka baxayo wanaag igu geli wanaagna igaga saar waxaanad ii yeeshaa xujo iyo suldaan ii gargaaro cadowga iiga gargaara waxaa la yidhi waxaad tidhaha nebi allow jaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaila kaana zahuuqa waxaa la yidhi waxaad tidhaha nebi allow xaqii waa yimid baailkiina waa buro waa baaba-ay waayo zawaalkiisu waa fara badan yahay baailka oo ma sugnaado weligii oo muddo yar hadduu jiro waxa weeye ma-aalkiisa iyo cidhibtiisa dambe waa baaba waxa sugnaanaya waa xaqa uun waalcaaqibatu litaqwa xadiidkii saxiixa ee cabdillahi bin mascuud uu warinayey waxa uu ihi dakhala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam caama alfatxi wa xawla alkacbati halaahu miatin wa situuna sanama wuxuu ihi nebi moxamed sanadkii uu maka furtay sideedaad maka ayuu soo galay iyadoo kacbada hareeraheeda ay yaalaan saddex boqol iyo lixdan sanam oo ilaahay kayrkii ama alla sokadii ay caabudayeen oo qurayshi ay caabudi jirtay fa jacala nabiyu sala allahu alayhi wasalama yadcanuha bicuudin fii yadihi wayaquul jaa alxaqu wazahaqa albaail ina albaila kana zahuuqa jaa alxaqu wamaa yubdiu albailu wamaa yuciid aayaadkaa isagoo akhriyaya ayaa nebigu waxa uu gudagalay qori uu markaa gacanta ku hayey inuu ku wareemo uu ku gujiyo uu ku baabi'iyo sidaasaa markaa mid walba isagoo ku gujinayo qorigaa waxa weeyaan ku dhufanaya ayaa aayaddaana uu akhriyaya xaqii waa yimid baatilkiina waa baaba-ay ina albaila kaana zahuuqa sidaas ayaa makaga maka lagaga tahiray iyo kacbada wixii asnaam iyo shirki yaalay oo tawxiidka iyo xaqa waxa weeyaan loogu muujiyey dabeed alla wuxuu tilmaamay qur-aanku inuu caafimaad yahay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxma walaa yaziidu aalimiina ila khasaara qur-aanku waa shifaaءu lima fi suduur cudurka laabta iyo qalbiga ku dhaca waa ka dawo yaa ayuha annaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi suduur wahuda waraxmat lilmu'miniin allah waxa u ihi dadkiiow waxaa ilaahay xaggiisa idinka yimid waano weyn oo xeel dheer iyo caafimaad laabaha waxa ku sugan iyo qalbiyadu ay ku caafimaadayaan oo dawo u ah hanuun iyo naxariisna muuminiinta u ah marka amraadda qalbiga ku dhacda hadday tahay shubuhaadka hadday tahay shahawaadka hadday tahay shirkiga iyo shukuugta wax alla waxa qalbiga iyo laabtu ay la cidhiidhiyoontee ku dhaca qur-aanku waa ka dawo sidoo kale qur-aanku wuxuu dawo ka yahay cudurka jidhka ku dhaca oo dadku dhakhtar iyo farmasi iyo dawo unbay yaqaanaan dee maadi oo kiimika ahe waxaa ka muhiimsan dawada ilaahay dadka u soo rogay ee uu yeelay fi lqur'aani alkariim waana shay aada iyo aada muhiim u ah in dawada qur-aanka la ysku daweeyo intaan meel kale la aadin oo waad garanaysaan xadiidkii abi saciidin alkhudri iyagoo socota ayay qolo soo martiyeen way diideen inay sooriyeeyaan dabeed qoladii sooriyada u diiday saxaabada abu saciidin alkhudrina uu la socday ayaa sayidkoogii ama caaqilkoodii odaygii madaxda u ahaa baa la qaniinay meel walba way mareen dabiibo wax walba way u doondooneeno waxba way u tari waayeen waxay u keenaanba markaasay saxaabadii u yimaadeen oo yidhaahdeen wax dawo lagu dabiiba ina ma garanaysaan waxay ku yidhaahdeen haa laakiin ilaa aada mushqaayad iyo ujuuro aada noo magacowdaan mar haddaadna martigelin weydeen idiin dabiibi mayno marka goosan adhiya ayay kula heshiiyeen dabadeed ninkii waa loo keenay suuratulfaatixa ayay ku tufeen tira isdhiman oo saddex iyo toddobaba waa la yidhi marka suuratulfaatixa ayay ninkii ku akhriyeen ninkii wuu saro kacay kaanamaa nushida min ciqaal sidii awr dabar laga furay ayuu tallaabsaday fii bacdi riwaayaat kaanahu maa bihi qalaba sidii waxaan ciladiba aani hayn oo cudurba aan u hayn ayuu saro kaco u socday marka dee halkaa waxaa laga qaadanayaa qur-aanku shifaha iyo caafimaadka iyo dawada uu yahay qur-aanku waa qur-aankii oo isma bedelin laakiin inakum baa isbedelay yaqiinteenni baa isbedeshay oo marka horeba xataa aynu iskuba daweyne yacni ilaa heerka aynu aaminsannahay aynu yaqiinsannahay intay leeg tahay yani qofka waxaa laga yaabaa in meel walba gidaar walba markuu ka soo go-o inuu idhaha qur-aan isaara dee waxayd isaga inuu ka bilaaba hadduu yaqiinsan yahi maaha dawada kale inaynu leenahay waa xaaraan oo dee waa xalaal qofku waa isdaweyn karaa laakiin waxaa muhiima dawadan tawqiifigee samaawigee ilaahay cidka ka soo dejiyey ee ku ag taaleen lacagta kugu joogin iyada ku bilow maxaa kuu diidaya wixii kalead ku darsanaysana dee waa kuu mubaax laakiin waa inaad dawada koobaad eed ku bilaabasaa noqoto taa ku ag taalla malabkiibaad helaysaa yakhruju min butuunihaa sharaabun mukhtalifun alwaanu fiihi shifaau linnaas xabaasuudii baad helaysaa alxabatu sawdaa dawaaun min kulli daa ila saam wax walba waa ka dawo geerida mooyaane marka dawooyinka nabawiga ah ee qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay maanta dadku waa ku liitaan wax isticmaalaana waa yaryihi cuduradiina heerkay marayaanay siday u farabateen dee waa ka warhaysaa bal dhakhtarada taga iyo meelaha goobaha caafimaadka dadkiiba wax fayoobay ma jiraad is odhanaysa kuyuu baa lagu jiraa dadkii halkii dawadu ku jirtayna ka dayi maayaan meel kaley ka doondoonayaan marka halka laynaga haystaa waxa weeye dee qur-aankii isku daweyn mayno dibu nabowigii waynu ilownay wax yar baa xasuusan laakiin wuxuu u baahan yahay dibu nabowigu laba arrimood oo kow horta inaad yaqiinsato maaha bal ku day oo tijaabi yaqiin waa inaad leedihiy caqiida saxa marka labaad dee waa inaad adeegsatood isticmaasho adoo yaqiinsan markaa afkaaga iyo uurkaaga oo iswaafaqsan markaad isku tufto in sha allahu raadka waad heli oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu kuga caafinayaa allah waxa uhi walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lberi wاlbaxri wallahi laqad karamnaa waanu karaamaynay bani aadama bani aadamkii waxamalnaahum waananu ku xambaaray fi lberi beriga iyo walbaxri badaba labadaba gaadiid ay ku maraan baan u abuuray warasaqnaahum waanu arsaaqnay oo min aayibaat waxyaabaha wanaagsan xaggoodaanu ka arsaaqnay wafadalnaahum bani aadamka waxaanu ka fadilo ka sarraysiinay calaa kaiirin in fara badan oo minman makhluuqaadkii ka mida khalaqnaa aanu abuuray tafdiilan sarraysiin ayaanu ka sarraysiinay bani aadamka makhluuqaadka kale wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin nadcu aanu u yeedhano kulla unaasin dad walba ama ummad walba aanu u yeedhayno biimaamihim imaamkoodii iyo horjoogahoodii aanu ugu yeedhayno nebigoodii loo diray ama hogaankooday ku dayanayeen ama kitaabkii camalkooda ku qoraa aanu ugu baaqayno e ugu yeedhayno alla waxa uu ihi faman uutiya ruuxa la siiyo haddaba kitaabahu kitaabkiisa biyamiinih midigtiisa laga siiyo fa ulaa'ika kuwaas yaqra'uuna way akhriyayaan kitaabahum kitaabkoodii camalkooda wanaagsani ku qoraa way akhriyayaan iyagoo ku faraxsan walaa yudlamuuna lana dulmi maayo fatiilaa xuubkaa laftimireedda jeexeeda ku dhereran intaa qadarkeeda wax leeg iyo wax ka sii yartoona iyo wax ka roontoona innaba la dulmi maayo alla waxau ihi waman axadka kaana ahaaday fii haadihi adduunyadani dhexdeeda acmaa mid indhoolo ah ka indhala xaqa wa acma albasiirati waalqalb ka adduunyada ka indhala xaqa ee qalbigiisu indhalaa yahay innahaa laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhala-aantan adduunyada wax lagu arkayaa indhala-aan ma aha yacni waa fudud oo wax culus ma aha waayo qofku dee waxa ay dadku arkayaan inuu arki waayo mooye ku dambaabi maayo bal waxa weeyaan janno iyo abaal buu ku helayaa hadduu ku sabro kuna cibaadaysto laakiin indhala-aanta qalbigu iyada weeyaan indhala-aanta rasmiga ah in qalbiga laga indhabeelo waayo iyada waad ku naargelaysaa inaad xaqa arki weydo ood ku camalfali weydo alla waxau ihi waman axadka kaana ahaaday fii haadihi adduunyadani dhexdeeda acmaa mid indhala oo xaqa ka indhala fa huwa isagu fi laakhirati aakhire dhexdeedana acmaa waa kasii indhala-aan badan yahay oo waa adalu waa ka baadinimo badan yahay sabiila wadda ahaan wain kaaduu waxay ku sigteen gaaladu layaftinuunaka inay kaa fidneeyaan nebi allow can iladii kii awxaynaa anu ku waxyoonnay ilayka adiga litaftariya si aad u noogu abuurato calaynaa korkayaga hayrahu kaa anu ku waxyoonnay ku aan ahayn si aad noogu been abuurato waidan haddii ay ku fidnayn lahaayeen ood waafiqi lahayd latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliila saaxiib ay soo dhowaystaan bay kaa dhigan lahaayeen alla waxau ihi walowlaa an habbatnaaka nebi allow haddaanaan ku sugi lahayn waanu ku sugnaye haddii aanaan ku sugi lahayn oo sugnaantaa ku siin lahayn waanu ku sugnaye laqad kidta waxaad ku sigatay tarkanu inaad u iilatay ilayhim iyaga shay-an qaliila wax yar laakiin waanu ku sugnay oo umaad iilan idan haddii aad wax yar u iilan lahayd umaad iilane la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati ay dicfa cadaabi alxayaat nolosha cadaabkeeda oo libin laaban iyo wa dicfa almamaati wa dicfa cadaabi almamaat iyo dhimashada cadaabkeeda libinlaabkeeda ayaanu ku dhadhansiin lahayn uma laa tajidu dabeed maad hesheen laka ay linafsika naftaada umaad hesheen nasiiran wax kuu gargaara oo calaynaa annaka nooga kaa hiiliya oo cadaabka kaa celiya marnaba maad hesheen wain kaaduu waxay ku sigteen layastafizuunaka inay ku argagax geliyaan ama ay ku caydhsadaan oo min alardi arlada ay kaa caydhiyaan liyukhrijuuka si ay kaaga bixiyaan minhaa arladaa xaggeeda waidan haddii ay kaa bixiyaan arlada oo maka looga jeedo laa yalbathuuna ku nagaan maayaan khilaafaka adiga dabada ilaa qaliilan wax yar mooyaane wa sadaqa allah wax yar dabadeedba halaag iyo cadaab baa ku habsaday allah waxau ihi sunnata man qad arsalnaa qablaka min rusulina ay sanna allaahu ilaahay waxa uu jideeyey sunnata man mid jidkiisa ayaa uu jideeyey dariiqadiisa kaasoo qad arsalnaa aanu diray qablaka adiga hortaa nebi allow oo min rusulinaa rusushayada ka mid ah kuwaanu adiga hortaa diree rusushayada ka mid ahaa waddaday mareen ee lagula dhaqmay ayaa ilaahay uu jideeyey oo ah cadowgoodii inaanu halaagnay adigana cadowgaaga waanu halaagi walaa tajidu una heli maysid nebi allow lisunnatinaa dariiqadayada iyo jidkayaga aanu jidaynay taxwiilaa wax wareejin iyo bedelaada alla waxau ihi aqim og asalaata salaada og liduluuki shamsi ay waqta zawaali shamsi xilligaa cadeedu ay zuusho salaadii oog waa duhur iyo casar ilaa gasaqi leyli ilaa habeenka mugdigiisa waa maqribkii iyo cishaaigii wa qur'aana alfajri ay wa aqim oog qur'aana alfajri fajarka salaadiisana oog waayo ina qur'aana alfajri fajarkaa salaadiisu kaana waxa uu ahaaday mashhuuda mid la xaadiro oo malaa'igta rabbi ayaa xaadiraysa wakhtigaas wa min alleyli habeenkii barh ka midana fatahajad tuko bihi ay bilqur'aan qur'aanka ku tuko ama ku soo jeed naafilatan xaal uu tahajudkaasi dheeraad kuu yahay laka adiga ka dheeraada waajibaadka ama shantii wakhti ee salaada la tukanayey casaa waxa uu xaqiiqo ku yahay an yabcahaka inuu ku soo bixiyo rabbuka rabbiga maqaaman meel inuu kaa soo bixiyo ama uu ku joojiyo maqaamkaasoo maxmuuda lagugu mahadiyo waxaa xaqiiqaa rabbigaa inuu ku soo bixinayo uu ku joojinayo meel ay kuwii hore iyo kuwii dambeba kugu mahadiyaan waa maqaamu shafaacati alcudmaa waqul waxaa tidhaha nebi allow rabbi yaa rabbi rabbigayo adkhilnii igeli mudkhala sidqin gelid wanaagsan oo xaqay geli wa akhrijnii ibixi mukhraja sidqin bixid wanaagsanna ibixi wajcal ii yeelli aniga min ladunka agtaada waxaad iiga yeeshaa sultaanan xujo xujadaasoo nasiira ii gargaartoo cadowga iiga hiilisa xoog iyo xujo ii gargaarta ii yeel allahayow waqul waxaa tidhaha nebi allow jaa'a waxa yimid alxaqu xaqii ayaa yimid wazahaqa waanu baaba'ay oo waa zuulay albaailu baailkiina waa baaba'ay waayo ina albaaila baailku kaana waxa uu ahaaday zahuuqa mid baaba'ayoo zuulid badan wanunazilu waxaanu ka soo dejinaynaa min alqur'aani qur-aanka xaggiisa maa shay baanu ka soo dejinaynaa kaasoo huwa isaguba shifaaun caafimaad ah iyo waraxmatun naxariis oo lilmu'miniina mu'miniinta caafimaad iyo raxmad u ah walaa yasiidu umana kordhinayo aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaa khasaaran khasaare mooye wax kale uu kordhin maayo oo macnaha qur-aanka kuwa ku intifaacayuu wax u tarayaa caafimaadka qalbiga iyo jidhkaba waa kuwa rumaysan ee aaminsan laakiin kuwa daalimiinta ah iyaga dhibaato mooye dheef ka qaadi maayaan oo ka faa'iidi maayaan alla waxau ihi waidaa ancamnaa markaanu nicmayna cala linsaani insaankii acrado waa jeedsanayaa ma mahadnaqayo wana-a waa fogaanayaa bijaanibih dhinaciisa waa la fogaanayaa waidaa masahu marka u taabta asharu sharkii marka u taabtana kaana waxa uu ahaanayaa ya-uusaa mid quus yacni quus badan ayuu noqonayaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow kullun mid wal oo inaga mida annakiyo idinkaba yacmalu waa camal falayaa calaa shaakilatih dariiqadiis iyo diintiisuu ku camal falayaa fa rabbukum rabbigiin ayaa aclamu u cilmi badan biman axadka huwa isaguba ahdaa hanuun badan sabiila xagga wadda ahaan alla waxau ihi wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow cani ruux ruuxda ayay ku waraysanayaan waa nafta noolo oo dhammi uu ku nool yahay sida raajixa ah qul waxaad tidhaha nebi allow alruuxu ruuxdu min amri rabbii rabbigay amarkiisay ka ahaatay oo xaqiiqadeeda iyo arrinkeeda alle isagaa og oo cid kale ma oga wamaa uutiitum laydinmana siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa laydinkama siin ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale wala in shi'naa wallaahi la in shi'naa haddaanu doonno lanadhabanna waanu la tegi oonu la tegi biladii kii awxaynaa aanu kuu waxyoonay ilayka adiga nebi allow qur-aankaanu kuu waxyoonay nebi muxamedow haddaanu doonno waanu qaadi oo laabtiina iyo xaashiyahaba waanu ka zuulin oo waanu kor yeeli uma laa tajidu dabeed heli maysid laka ay linafsiga naftaada u heli maysid wakiilan mid loo tala saarto calaynaa annakana loo tala saarto bihi ay biraddihi qur-aanka xaggayaga inuu ka soo celiyo dabadeed heli maysid cid wakiilkaaga noqoto kuu damaanad qaada oo xaggayaga yacni wakiilkaaga noqota inay dib kuugu soo celiso waxaanu kaa qaadnay heli maysid ilaa raxmata min rabbik laakin abqaynaahu jalaaluddiin asuyuudi waxa uu ka dhigayaa istinaha munqaico waxaanu soo qadarayaa abqaynaahu oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa ilaa raxmatan ay laakin abqaynaahu ha yeeshee qur-aanka waxaanu kuugu daynay raxmatan min rabbik naxariis rabbigaa xaggiisa ka ahaatay darteed ayaanu kuugu daynay waayo ina fadlahu ilaahay dheeraadkiisa iyo galladiisa iyo nicmadiisu kaana waxa uu ahaaday huwa fadligaa alleh calayka korkaaga nebi allow kabiira mid ku weyn abaal iyo gallad weyn ayaa korkaaga rabbi ku manaystay qul waxaad tidhaha nebi allow lain ijtamacat ilinsu haddii insigu ay u kulmaan iyo waljinnu jinkuba calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimidli hada alqur'aan qur'aankani mid lamida inay keenaan hadday u kulmaan laa ya'tuuna la iman maayaan bimilihi ay bimili lqur'aan qur'aanka mid lamida weligood keeni maayaan walow kaana haba ahaado bacduhum badhkood libacdin badhka kale dahiiraa kuwii u kaalmaynaya ee garab iyo gaashaanba u ah walaqad sarafnaa wallaahi laqad sarafnaa waa caddaynay linnaas dadka ayaanu u caddaynay fii haada kani ayaanu ugu caddaynay alqur'aani ee qur'aankaa min kulli mathal tusaale kasta iyo xikmad kasta qur'aanka dhexdiisaanu dadka ugu caddaynay oo si walba waa ugu dhignay fa abaa dabeed waa diideen akharu nnaas dadka bedidoodii waa diideen ilaa kufuura gaalnimo mooye wax kale waa diideen wa qaaluu waxay yidhaahdeen canaadkoodiiyo madaxdaygoodu heerka u gaadhay lan nu'mina ku rumayn mayna laka adiga nebi allow xataa tafjura ilaa aada noo jeexdo lanaa annaka min alardi dhulka aada nooga jeexdood nooga soo saarto yambuucaa ila biyo oo durduraya aw takuuna ama ay ku ahaato laka adiga muxamedow jannatun beer oo min nakhiilin timiraya wa cinabin cinab oo fatufajira dabeed aad jeexdo al anhaara webiyaal aad ka jeexdo khilaalahaa beertaa dhexdeeda webiyaal aad ka jeexdo tafjiiraa jeexid aw tusqida ama aad ku soo riddo asamaaa samada aad ku soo riddo kamaa zacamta sidaad sheegatay calaynaa korkayaga samada aad ku soo riddo kisafan xaal ay tahay qayb qayb iyo gobol gobol aw taatiya ama aada la timaadood keento bilaahi alle iyo walmalaa'ikati malaa'igta qabiila annakoo si cad hortayada ugu arkayno aada hortayada keento oo qabiilan waa muqaabalatan linaraahum cayaanan iyagoona hor jooga oo indhaho iyaga aanu ku arkayno iyagoona hortaagan oonu indhaha iyaga ku arkayno aw yakuuna ama uu kuu ahaado laka adiga beytun guri gurigaasoo min zukhrufin dahab ah aw tarqaa ama aada fuusho ood fanato fi samaa samada aada korto walan nu'mina rumayna mayno liruqiyika koritaankaaga samada xataa tunazila ilaa aad nagaga soo dejiso samada calaynaa korkayaga kitaaban kitaab ilaa aad nagaga soo dejiso kitaabkaasoo naqra'uhu aanu akhrino qul waxaad ku tidhaa nebi allow subxaana rabbii rabbigay baa nasahan oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane hal kuntu oo miyaan ahaaday ma ihiye ilaa basharan qof bani aadam oo rasuulan lasoo diray mooye oo anigu qof aadami oo lasoo diray mooyaane ma wax kalaan ahay maana awoodiyay taaluu leh inaan waxa weeyaan soo dejiyo aayaadka intaa leeg allah waxau ihi wamaa manaca annaas dadka uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id jaaahum xilliguu u yimid alhudaa hanuunku ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale kama mancin abacatha allaahu alla ma waxa uu soo diray bashara ma qof bani aadama alla uu soo diray rasuulaa ay mursalan xaaluu yaha mid la soo diray yacni waxa ka manciyaba hanuunka wax kale maahae waxa weeye sidee qof loo soo diray ma malaa'ig lasoo diro qul waxaad ku tidhaha nebi allow low kaana hadday ahaan lahayd fil ardi arlada dhexdeeda malaa'ikatun malaa'igi yamshuuna xaal ay soconayaan oo lugahooda ay ku socdaan arlada korkeeda mutma'iniina xaal ay yihiin malaa'igtu kuwa xasiloon oo arlada degaankeeda iska degan haddii arladu ay tahay degaan malaa'igi ay degan tahay oo malaa'igtu waa timaadaa oo arrinka loo igmaday markay qabatay ka noqota arlada laakiin arladu hadday ahaan lahayd degaan rasmiyoy malaa'igtu degantoonay ka noqonayn ilain degaanka malaa'igtu waa samada eh haddii degaankoodu dhulka ahaan lahaa lanazalnaa waxaanu ku soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga samada waxaanu kaga soo dejin lahayn malakan malag malagaasoo rasuula ee mursala la soo diray oo xikmadda allah waxay keensatay cid walba in loo diro cid lamidoo jinsigooda ah marka waxa alla uu leeyahay dadka dhulka degani hadday malaa'ig noqon lahaayeen dee malag baa loo soo diri lahaa la jinsi ah laakiin mar haddii degaanka dhulku ay bashar aadamiya oo dad ay yihiin dee xikmadda alla waxay keensatay basharkay isfahmayaan in loo soo diro oon malag loo soo dirin alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow kafaa billaah ilaahay baa ku filan shahiidan mid markhaati fura oo beyni aniga iyo baynakum idinka dhexdeenna inoo kala markhaati fura ilaahay baa inoogu filan ku dhan nimankan waayo innahu ilaahay kaana waxa uu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiraa kii xogogaal u ah basiiran ee arkaya waman yahdi illaah ruuxa alla uu hanuuniyo fa huwa isagu almuhtadi waa ka hanuunsan waman yudlil ka u halleeyana falan tajida u heli maysid lahum iyaga wliyaaa kuwa u gargaara min duunihi alla sokadii wanaxshuruhum waananu soo xaadirinaynaa yowma alqiyaama maalinta qiyaame waa soo ururinaynaa calaa wujuuhihim wejiyadooda korkoodaanu ku soo xaadirinaynaa iyagoo wejigooda ku socda halkay lugaha kaga socdeen adduunyada cumyan xaal ay yihiin kuwa indhala wa bukman oo afla wa summan oo dhegala iyagoo indhala oo afla oo dhegala ayaanu soo xaadirinaa maxsharkii qiyaame wejigoodana ku socda oo ku lugaynaya alla waxa uu ihi maawaahum hoygoodu jahannamu naarta jahanamo weeyi kullamaa khabat mar kastoo ay demto ama ay ku dhowaato inay yacni khafiifto ama debkeedu u damo zidnaahum waxaanu u kordhinaynaa saciiraa holac iyo olol cusub ayaanu u siyaadinaynaa alla waxau uhi dalik arrinkaa la soo sheegay jahanami jazaauhum waa abaalmarintooda lagu abaalmarinayo biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu inay ka gaaloobeen sababteeda loogu abaalmarinayaa biaayaatinaa aayaadkayaga ay ka gaaloobeen oo waqaaluu ay yidhaahdeen aidaa kunnaa markaanu ahaano cidaaman lafo iyo wa rufaatan burbur a innaa annaga lamabcuuhuuna miyaana la soo bixinayaa khalqan ay makhluuqan xaal aanu nahay makhluuq jadiida cusub abuur cusub annakoo ah miyaa dibna loo soo bixinayaa haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu cilmiga ruuxda isagu la gaar noqday waxa maanta bani aadamku cir iyo dhul iyo bad iyo beriba ay ka soo warrameen miyaa maqasheen wax ruuxda ka soo warramaya noocay tahay halkay ku jirto siday u baxdo nooceeda muuqaalkeeda ruux baanu gaadhno onu ka warramanaa miyaynu ka maqalla cidna ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbi yacnii kun iyo afar boqoloo sannadood ka hor hadalkii alla uu yidhi inay amar alla taho cidina aanay ogeyn ayaa ilaa maanta taagin dibna u taagnaan doona wax kastoo ay ka soo warramaan bal ruuxda iyo nafta ay ku jirtay ku socdaan iyagu ha ka warramaan ma awoodi karayaan marka waa min amri illaah waa waxyaabaha ilaahay la gaar noqday waxaanay astaan iyo daliil u tahay dee daciifnimada aadamaha muxuu wax kale ka sheegan naftii ku jirta aanu ka warrami karayn xaqiiqadeedu waxay tahay marka intaasaa ugu filan dacfiga iyo taagdaradiisa alla waxa uu tilmaamay taxadi lqur'aan lilmushrikiina an yaatuu bimilih waxaa qur-aanku ku cariyey nimankii gaalada ee mushrikiinta ee lahaa kani qur-aan hadal ilaahayna maahae moxamed baa la yimid waxa lagu cariyo o lagu cajsigeliyo oo lagu yidhi car hadday idinka run tahay waxaa ku andacoonaysaan bal idinkuna isagoo kala keena oo moxamed waaba keligiie bal idinku kulligiin isku wada bahaysta oo qur-aankaas oo kala keena waxaa lagu cajsigeliye oo lagu cariyey marka hore qur-aankao dhan inay keenaan falyaatuu bixadiiin milihi in kaanuu saadiqiin suuratu tuur alla waxa uu ku yidhi bal hadda warkan qur'aanka oo kale ha keenaan hadday run sheegayaan way keeni waayeen waxaa haddana lagu cariye oo lagu yidhi fii suurati yuunus qul faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaat waa suuratu huod waxaad ku tidhaha nebi allow bal hadda toban suuradood oo aad been abuurateen oo idinku soo samaysateen keena haddaad run sheegaysaan way kari waayeen waxaa lagu yidhi fii suurati albaqara wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuuratin min milih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin haddaa ka shakisantihiin addoonkayaga nebi moxamed qur-aankaanu ku soo dejinnay xaq inuu yahay bal waxaad la timaadaan hal suurad oo qur-aanka munasalka ah la mid ah weliba waxaad u yeedhataan wax allo waxa idin markhaati kacaya ama idin caawinaya wax idinla qabanaya haddaad run sheegaysaan fain lam tafcaluu walan tafcaluu haddaad sidaa samayn weydaan oo yeeli kari weydaan weligiinna dib u yeeli maysaan intaasoo arrimood markii lagu cajsigeliyey ay kari waayeen ayaa ilaahay wuxuu ka markhaati kacay hadalkoodu been inuu yahay oo been ay sheegayaan oo alla waxa uu yidhi qul lain ijtamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'an laa yaأtuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdi dahiira jin iyo insiba hadday isku bahaystaan oo u kulmaan oo isugu yimaadaan inay qur-aankaas oo kala keenaan ma keeni karaan si kasta hadday isugu gacan siiyaan marka waxaa la caddeeyey hadalkay yidhaahdeen laqulnaa mila haada inay beentoo tahay ilain markan la carinayo waxay hore ugu andacoodeen waanu maqaloo kanoo kale waanu keeni karaa oo alla waxa uu yihi arrinkaa isagoo ka warramaaya waidaa tutla calayhim aayaatunaa qaluu qad samicnaa low nashaau laqulnaa mila haada in hada ilaa asaatiiru lwaliin marka aayaadka iyaga lagu dul akriyo waxay odhanayaan waanu maqalay low nashaau laqulnaa mila haada haddaanu doono kanoo kale waanu odhan oo waanu keeni waxay odhanayaan in hada ilaa asaatiiru lwaliin ma aha ninkani beenihii dadkii hore laga soo qorqoree laga soo guuriye mooye wax kaleba ma aha marka waxaa ilaahay ku caddeeyey oo ku bayaamiyey beentooda badheedhkee bannaanka taalla waxaa la tilmaamay cinaad lmushrikiin nimanka mushrikiinta ah canaadkooda iyo madaxadaygooda walaqad sarafnaa linnaasi fi hada lqur'aani min kuli maal faaba akharu nnaasi ilaa kufuura si walba waa ugu dhignay si walba waa ugu caddaynay xikmad kasta waa u keennay haddana dadka bedidoodii waa diideenoo waa loogu taag waayeen waa loogu taag waayey gaalnimo mooye wax kale inay ku hadlaan waxa alla uu tilmaamay suwar ama muuqaallo tilmaamaya madaxadaygooda waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen ku rumayn mayno ilaa maka ila durduraya oo durdur ah ad waxa weeyaan nooga jeexdo ilaa adigu aada yeelato muxamedow beero waaweyn oo waxa weeyaan timir iyo cinabba ah makay ogyihiin inaanay waxba ka bixin ay yidhahan ilaa aad beeraha ka samaysato ilaa aad waxa weeyaan samada sidaad ku andacootay iyadoo qayb qayba aad samada nagaga soo riddo waxay tilmaamayaan markay leeyihiin sidaad ku andacootay nebigu kuma andacoono ma odhan samadaan idinku soo ridaya laakiin waxay ishaarayaan hadalka alla uu yidhi afalam yarow ilaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum min alsamaai waalard in nashaa naksif bihum اlarda aw nusqit calayhim kisafan min aلsamaa ina fii dalika la aayata likuli cabdin muniib allah waxa uu yihi miyaanay ogeyn oonay arkayn aayaadka ka horeeya kuwa ka dambeeya ee cirarka iyo dhulalkaba leh miyaanay arkayn oonay ogeyn alla waxau yihi haddaanu doono dhulkaanu la jaraynaa ama samadaabanu ku soo ridaynaa iyadoo qayba ah arrintaas aayad lagu waantoobo oo lagu cibro qaataa ugu sugan addoon kastoo ilaahay garanaya oo rabbi u noqonaya marka hadalka alla uu yidhi haddaanu doonno ayay ku yidhaahdeen waadgii ku andacoonaye hadda samada nagu soo rid ama waxaad keentaa oo hortayada keentaa alla iyo malaa'igta oo waxaad tidhaha waa kuwaase arka madaxaday halkay ka gaadheen ama waxay yidhaahdeen adigu waxaad dhisataa guri gebigiisuba dahaba ama anakoo ku arkayna samaawaadka halkaa sallaanintaad dhigato fuul oo samada kor weliba koritaankaaga aad korayso rumaysan mayno ilaa aad nooga soo qaado kitaabannu akhrino oo qof walba gaar ahaantiisa ugu socda markaasaa la yidhi waxaad ku tidhaahdaa subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula waa la yaab iyo tacajube rabbigaybaa ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufane anigu qof bani aadam oo la soo diray mooye ma wax kalaan ahay halkeen aayad ka keeni karaa waxay tilmaamaysaa madaxadaygoodu heerka uu gaadhay iyo siday u madax adkaayeen ilaahay madaxadaygooda aayaad kaleu ku tilmaamo alla waxa uu yidhi walow fataxnaa calayhim baaba min aلsamaa fadalluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qowmu masxuuruun haddaanu samada intaanu albaab uga ballaqno iyagoo arkaya ay samada koraan oy fuulaan waxay odhan lahaayeenuun inamaa sukirat absaaruna indhaha yagaa la daboolay oo waana la sexray waxay odhan lahaayeen inamaa sukirat absaaruna indhaha yaga waa la daboolo waanu sexrannahay waanu indha daraan darray maanaka waxbaba aragnayba bal naxnu qowmu masxuuruun bal waxaanu nahay kuwa la sexray oo sexran bay odhan lahaayeen waxaa kaloo alla uu yidhi wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu biha aayad kasta hadday arkaan oo indhaha saaraan rumayn maayaan waxaa kaloo alla uu yidhi isagoo canaadkooda iyo madaxadaygooda tilmaamaya wamaa tugni alaayaatu wannudur can qowmin laa yu'minuun maxay aayaadka iyo kuwa digayaa ay u tarayaan dad aan rumayneyn dee waxba u tari maayaan waxaa kaloo uu rabbi yidhi walow nazalnaa calayka kitaaba fii qirtaasin falamasuuhu biaydiihim laqaaluu laqaala aladiina kafaruu in hada ilaa sixru mubiin alla waxa uu yidhi haddaanu samada kaga soo dejin lahayn kitaab ay arkayaanoo waraaqa ku qoran oo gacmahooda ay ku taaban lahaayeen iyagoo arkaya waxay odhan lahaayeen waa sixiruunkani wax kale ma aha marka aayaadkaas oo dhan waxay tilmaamayaan inaanay hanuundoon ahayn iyo wanaagdoon laakiin canaad iyo cariigsi inay yihiin ilaahayna tabaaraka wa tacaala mucjizaadkaa ay dalbanayaan hadduu keeni lahaa oo ay rumayn waayaan dee halaaguu u soo dadejin lahaa waxa laakiin mucjizaadka aan uu keenin sidee xalayba casharkii nagu soo martay darsigii xalay waa raxmatan bihim wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun marka waa naxariis loo naxariisanayo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku yidhi markaa nabigiisa muxamed ah qul kafaa billahi shahiida baynii wa baynakum inahu kaana bicibaadihi khabiira basiira waxaad ku tidhaha nebi allow ilaahay baa markhaati inoogu filan inoo kala markhaati fura sidaa ku dheh inahu kaana bicibaadihi khabiira basiira dabeed alla waxa uu tilmaamay ruuxa uu hanuuniye ilaahay ayaa hanuunsan ka u halleeyaana waa hallowsan yihi cid u gargaari kartana ma heli karo ruuxa hallaabaa oo hanuun siiya ilaahay sukadii alla wuxuu tilmaamay inuu kuwaa hallaabay qiyaamaha soo xaadirinayo wejigooda iyagoo ku socdoo indhalo aflo oo dhegala iyagoo waxa weeyaan xaqii iyo wanaaggii ka indhala oo ka afla oo ka dhegala oo waxay culimada mufasiriinta qaarkood ku fasireen waxaa looga jeedaa cumyan wa bukman wa summa macnaha arki maayaan waxay ku farxaan oo yacni waxay ka naxaan iyo cadaab way arkayaan laakiin waxay ka indhalaayihiin oonay arkayn waxay ku farxaan waxay ka dhagalaayihiin waxay ku farxaan maqli maayaan laakiin waxay ka naxaan iyo cadaab iyo cuquube iyo bahdilaad way maqlayaan way aflaayihiinna waxaa looga jeedaa xujo iyo marmarsiyo ay ku badbaadaan kuma hadli karaan laakiin cataab iyo calaacal iyo qayla dee waa ka dhammaanaysaa waxaa la weydiiyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam waa xadiisu anas kayfa yuxsharu lkufaaru calaa wujuuhihim sidee gaalada wejigooda loogu soo xaadirinayaa iyagoo ku socda madaxa ama wejiga nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi xadiidka anas ee saxiixa ah ina aladii amshaahum calaa aqdaamihim qaadirun calaa an yumshiyahum calaa wujuuhihim ilaahay adduunyada markay joogeen labada lugood ku socodsiiyey aakhire markay yimaadaan wejigooda inuu ku socodsiiyo isagaa awoodoo kara waxaa alla uu ku gebagabeeyey aayaadkan in kuwa ma-aalkooda iyo abaalkooda uu yahay naarta jahanama oo mar kastoo ay nuqsaanto ama ay dabkeedu udamo in holac iyo ola loo siyaadinayo waxaanay ku mutaysteen gaalnimaday galeen iyo bacsiga ay beeniyeen alla waxau ihi wayas'aluunaka can iruux sabab nusuulkeeda waxaa ku soo arooray xadiidka ibnu mascuud warinaya saxiixa ah in nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo ibnu mascuud oo wada socda ayaa qolo yahuuda uu meel ku soo maray markaas ayaa ay weydiiyeen can iruux markaasay aayaddani soo degtay allah waxau ihi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow can iruuxi ruuxda ayay ku weydiinayaan ruuxdana sidaynu soo tilmaanay aqwaal baa ku jirta laakiin sida ugu raajaxsan ee ugu xooga badani waxa weeyi in looga jeedo naftan iyo ruuxdan noolo oo dhammi uu ku noolyahe uu ku socdo ruuxdaasaa loo jeedaa wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can iruuxi ruuxda ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaha nebi allow alruuxu ruuxdu waa min amri rabbi rabbigay amarkiisay ka mid tahay oo allaa cilmigeeda ogoo haya wamaa uutiitum laydinma siinin min alcilmi cilmiga xaggiisana laydinkama siinin ilaa qaliilan wax yar mooye wax kale kama haysaan walain shi'naa haddii aanu doonno lanadhabanna waanu la tegi lahayn biladii kii awxaynaa ilayk aanu kuu waxyoonay nebi allow oo qur-aankaba waanu idinka qaadi lahayn oo laabtiina iyo suxuftaba waa ka zuulin lahayn uma laa tajidu dabeed maad hesheen nebi allow laka ay linafsik naftaada umaad hesheen wakiilan mid loo tala saarto calaynaa annaka bihi ay biraddihi qur'aankaa soo celintiisa cid loo tala saarto oo agtayada dammaanad kaaga qaada maad hesheen ilaa raxmatan naxariis mooyaane oo min rabbika rabbigaa agtiisa xaggiisa ka ahaatay oo macnaha raxmaddaas ayuun baanu kuugu soo celin lahayn ama aanu kuugu daynaynaa oonaan kaaga qaadayn jalaalaynku waxaa uu odhanayaa istinaa munqatic buu ka dhigayaayo ilaa raxmatan laakin abqaynaahu ha yeeshee qur-aanka waxaanu kuugu dayno oonaan kaaga qaadin raxmatan liajli raxma naxariis darteed min rabbika rabbiga ka ahaatay xaggiisa oo lagugu naxariisanayo waayo ina fadlahu ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisu kaana wuxuu ahaaday huwa fadligaasi calayka korkaaga kabiiran mid ku weyn qul waxaa tidhaha nebi allow lain ijtamacad haddii ay u kulantay alinsu insiga iyo waljinnu jin iyo insiba hadday u kulmaan calaa an ya'tuu inay la yimaadaan bimili hada alqur'aan qur'aankaas oo kale laa ya'tuuna lama imanayaan bimilih qur'aankaas oo kale la iman maayaan walow kaana haba ahaado bacduhum barhkood libacdin barhka kale dahiiraa kuwii u gargaaraya gacan siinaya walaqad sarafnaa wallaahi laqad sarafnaa waanu caddaynay linnaas dadka waanu u caddaynay fii hada alqur'aan qur-aankaa dhexdiisa waxaanu ugu caddaynay min kulli mathal tusaale kasta iyo xikmad kasta faabaa akharu nnaas dadka bedidoodu waa diideen ilaa kufuura gaalnimo mooyaane wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'mina ku rumayn mayno laka adiga nebi allow xataa tafjura ilaa aad nooga jeexdo lanaa anaka min alardi arlada ilaa aad nooga jeexdood nooga soo bixiso yambuuca waxa weeyaan ilbiyoo durduraysa yacnii isha biyaha badan baa la yidhaha marka ilahaa durduraya ilaa dhulka aad nooga jeexdo aw takuuna ama ay ahaato laka adiga ay kugu ahaato jannatun beeroo min nakhiilin timir ah iyo wa cinabin cinab oo fatufajira aad ka jeexdo alanhaara webiyada khilaalahaa beertaa dhexdeeda tafjiiraa jeexid aw tusqid asamaa ama samada aad nagu soo riddo kamaa zacamta sidaad ku andacooteed sheegatay calaynaa korkayaga aad ku soo riddo kisafan xaal ay tahay gobol gobol iyo qayb qayb aw taatiya ama aad la timaado bilaahi alle iyo walmalaa'ikati malaa'igta qabiila iyagoona hor joogoonu si caddaan oo cayaanana u arkayno ay muqaabalatan linaraahum cayaanan aw yakuuna ama uu kuu ahaado laka adiga beytun guri gurigaasoo min sukhrufin dahab ah aw tarqaa ama aad korto fi samaa samada aad fanato walan nu'mina rumaynna mayno liruqiyika koriinkaaga aad samada korayso ama aada fuulayso xataa tunazila ilaa aad ku soo dejiso calaynaa korkayaga kitaaban kitaab aad ku soo dejiso kitaabkaasoo naqra'uhu aanu akhrino qul waxaad tidhaha nebi allow subxaana rabbii rabbigay baa ceeblaawo oo xumaan oo dhan ka hufan oo ka nasahan ee hal kuntu miyaan ahaaday mayhiye waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay maa kuntu mayhi ilaa bashara qof bani aadama oo rasuulan ay mursala la soo diray mooye wax kale miyaan ahay mayhi weeyi wamaa manaca annaas dadkana uma diidin an yuuminuu inay rumeeyaan id jaaahum markuu u yimid alhudaa hanuunku ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale uma diidin hanuunka abacatha allaahu ilaahay ma waxa uu soo diroo soo saaray bashara qof bani aadama miyuu soo diray rasuula ay mursala oo la soo diray qul waxaad tidhaha nebi allow low kaana hadduu ahaan lahaa fi lardi arlada dhexdeeda hadday ahaan lahaayeen malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo yamshuuna arlada dul socota mudma'iniina xaal ay iska xasiloon yihiin oo degaankaa dhulka ay degan yihiin dhulka malaa'ig degan oo degaan rasmiya uu dhulku u yahay hadday jiri lahaayeen ma jiraane lanazalnaa waxaanu ku soo dejin lahayn calayhim korkooda min asamaa xagga samada waxaanu kaga soo dejin lahayn malaka malag malagaas oo rasuulan ay mursala la soo diray qul waxaad tidhaha nebi allow kafaa billaah ilaahay baa ku filan shahiidan mid markhaati fura bayni aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna mid inoo kala markhaati fura allah inoogu filan waayo inahu alle kaana waxau ahaaday bicibaadih addoommadiisa khabiiraa kii xogogaal u ah basiira ee arkaya waman yahdi illaah axadka allow hanuuniyo fa huwa isagu almuhtadi waa ka hanuunsan waman yudlil ka u halleeyana falan tajida u heli maysid lahum iyaga wliyaa kuwa u gargaara min duunih alla sokadii wanaxshuruhum waanu soo xaadirinaynaa oo waa soo ururinaynaa yowma alqiyaama maalinta qiyaame maxsharkii ayaanu keenaynaa calaa wujuuhihim wejiyadooda korkooda iyagoo ku socda cumyan xaal ayyihiin kuwa indhala wa bukman oo afla wa summan oo dhagala ma'waahum hoygooduna jahannamu jahannama weeyi kulamaa khabat mar kastoo ay damto ama ay ku dhowaato inay baktido zidnaahum waxaanu u kordhinanaa saciiraa holac iyo olol cusub daalika kaasi jazaauhum waa abaalmarintoodii jahannamo lagu abaalmariyey maxaana loogu abaalmariyey jahannama biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu inay ka gaaloobeen sababteeda loogu abaalmariyey biaayaatinaa aayaadkayga ay ka gaaloobeen oo wa qaaluu ay yidhaahdeen aidaa kunnaa markaanu ahaano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur baaliyoobay a innaa annaga lamabcuuhuuna miyaana la soo bixinayaa khalqan xaal aanu nahay abuur abuurkaasoo jadiidaa cusub wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online